dhab ahaantii shirweynaha carabta ama madaxda carabta waxa uu ka furmay gobolka baxrul mayid ama badda dhimatay ee dalkaasi jordan waana shir madaxeedkii sideed iyo labaatanaad ee hogaamiyaasha carabta waxaana shirkani ka qaybgelaya inta badan hogaamiyaasha laba iyo labaatanka dal ee xubnaha ka ururka jaamacadda carabta shirkan ayaa waxaa ka qaybgelaya boqorada iyo amiiro ka socda dalalka khaliijka madaxweyneyaal ay ka mid yihiin al ccga masar albashiirka suudan iyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo sidoo kale shirkan waxaa goobjoog ka ah madax ka socota qaramada midoobay ururka midooda africa midooda yurub iyo weliba ururka iskaashiga islaamka ajendayaasha ugu waaweyn ee shirkan looga hadlayo ibrahim daandurey waxaa la dhihi karaa waxaa kamid ah xaalada bariga dhexe sida arrimaha falastiin syria iyo dagaalka ka dhanka argagixisada oo dhammaan dalalka bariga dhexe ee carabta ay caqabado ay ku yihiin daandure boqorka dalka urdun boqor cabdallah ayaa furitaankii shir ka hadlay muxuu sheegay waa sida aad sheegtay daandurey boqorka dalkaasi jordan boqor cabdallah oo furitaanka shirka ka hadlay ayaa sheegay inaysan nabad ka dhalan doonin bariga dhexe inta laga dhisayo dowlad falastiiniyiintu ay leeyihiin taasoo loo marayo buu yidhi xalka labada wadan ee israel iyo falastiin waxa uuna ku eedeeyey madaxda israel inay weli ay wadaan dhismayaasha sharci darada ah iyo deegaameynta dhulka ay xooga ku haysaan reer falastiin waxa uuna boqor cabdallah uu tilmaamay in sii socoshada dhismayaashaasi in caqabad ay ku noqon doonaan geedi socodka nabadda ee ka dhexeeya carabta iyo weliba israel arrimaha soomaaliya iyo shirka ma lagu soo qaaday waa su-aal wanaagsan daandurey dhab ahaantii madaxweyne ismaaciil cumar geyle madaxweynaha jabuuti ayaa noqday madaxweynaha keliya ee soo hadal qaaday abaaraha iyo macluusha ka jirta soomaaliya waxa uuna ku baaqay in loo gurmado dadka soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ayaa dowladaha carabta ka codsaday in la taageero dimuqraadiyadda iyo dowladnimada soomaaliya maadaama soomaaliya ay marayso ayuu yidhi xaalad adag gaar ahaan waxa uu carabka ku dhuftay in dowladaha carabta laga doonayo inay u gurmadaan dadka soomaaliyeed ee abaaruhu halakeeyey iyo in dib loo dhiso hay-adaha dowladda federaalk ee soomaaliya madaxa badan ayaa weli harsan shirka inay ka hadlaan gabagabada maxaa la filayaa shirka inay kasoo baxaan okay gabagabada shirweynaha hogaamiyaasha carabta ayaa la filayaa inay qaraar wadajira ay ka qaataan tallaabada madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku taageerayo in magaalada barakeysan ee qudus ay noqoto caasimada dalkaasi israel dhinaca kale daandurey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa khudbad ka jeedin doona shirweynaha madaxda carabta isagoo weydiisan doona wadamada carabta inay ka qayb qaataan gurmadka abaaraha ka jira dalka soomaaliya